ugu horeyn waxaan baaq iyo gurmad iyo qayladhaan aan u dirayaa dhammaan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa madaxa bannaan leh iyo cid kasta oo ay khusayso arrintani waxaa jimcihii ka dhacay dekadda berberaa in lagu aasay sun magaceed la yidhaahdo six point l b oo ah sunta waxgumaadda ee adduunka ugu khatarsan waxaana lagu aasay dekedda dhexdeeda qaybta wajaale arrintaa waa arrin sumcadarra qaranka jamhuuriyadda somalilan ku ah waa arrin lafdhabar lafjab ku ah dekedda shixnadda laga dhoofiyo iyo deegaanka gobolka saaxilba waxaanu leenahay arrintaa hoosa loo eego cid kastooo ay khusayso heer gobol iyo heer degmaba waananu cambaaraynaynaa shirkadda d b ee kontragga ah waanu cambaaraynaynaa haddaanu nahay simadii dhaqanka gobolka saaxil aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa
caaqil arrintaad ka hadashay arrin dhib yar maaha waxaad ka hadashay sun khatara maxaad caddayno haysaad ummadda usoo bandhigaysa
caddaynteeda waa la hayaa iyadoo la aasaayo iyadoo konteynaradii ay ku gubteen suntaasi waxay ahayd sun transit ku ah in ciddii lahayd laga dabageeyaabay ahayd laakiin exbolition baa dhacay dekedda dhexdeeday ku qaraxday kontiinarada waad aragteen goobahay ku qaraxday waad aragteen goobaha la gelinayana waannu soo bandhigi doonnaa oo waydu arki doontaan waananu idsiin doonnaa muuqaaladeeda iyo sawirradeeda arrintaasi waa arrin bruufa waa arrin aan muhman lahayn waxaanan aad iyo aad aan u xusuusinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan inuu yahay hoggaankii dalkan loo doortay ummaddani uu igmatay weliba annagu aanu nahay dadkii lafdhabarta u ahaa ee gobolka saaxil ka soo jeeday xusbiga kulmiya waa la dhalleecayn jiray dhaliilo badan buu lahaa hase ahaatee waxaannu door bidnay haddaannu nahay reer gobolka saaxil inaannu xusbigaa la dhalleecaynayo aan ninka wanaagsanna aanu ka dhex raadinno madaxweyne dalka iyo dadkuba waxay kaaga fadhiyaan wixii lagu doortay waxaana dib u xasuusataa kelmaddii khiyaala ahayd shaarhkaaga yaanu nin kale xidhan